sanad walba jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dalka ayaa waxa ay soo saaraan da'yar baratay culuumta noocyadeeda kala duwan kuwaasoo xilliyada ay soo qalin jebiyaan ay soo wajahdo shaqo la'aan baahsan sababtana in dhalinyaro badan ay shaqo la'aan noqdaan qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada dhoobey ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyay caqabadaha ay kala kulmaan marka ay shaqada raadsadaan waan dhowahay magacayga waa cabdulaahi xaaruun khaliif kuna nool degmada dhobley waxaana ka mid ahay dhalinyarada iyo de caqabadoo iska jirtaa caqabadaha dee markii la qaybiyo way faro badan yihin wax la soo koobi karo maahan qofkii inuu wax soo bartay qofka camal hadda wuxuu ka soo baxaya kulliyada caafimaad shaqo caafimaada la soo dhejinaya marka shaqooyinka macnaha waxyaalaha caqabada ka hor istaagi karo waxaa ka mid ah shaqadii oo iska yaroota waxaa hal bosishon aa soo bixi karaa dadka caafimaadka kuliyadda ka soo baxana waa dhowr iyo afartan bay iska noqon karaan hota taasaa jirta caqabada imaan karta waayo qofkii intiba haddee abalaahi garayso shaqadii loo fadhiisto qof maa ku guuleysan ayadoo hal shaqo ahayd inta kalena waxay noqonaysaa baadmuundu
dhanka shaqooyinka xirfado badan waa la bartaa oo nin walba dee wuxuu alla u kasoo bartaa hase ahaata laakiin dabcan markaad si u yar eegto maadaama dalka burbar badan uu soo maray waxaa keentaa ama dhibaatooyinka qaar naga haystaan inaan shaqooyinkii ama xirfadihii aan soo baranay inaan heli wayno dabcan mararka qaar waxaad arkaysaa nin de xirfadu soo bartay inuunan ka helin agabkii asaga ahaa ama magaalka ama aynan lahayn dabcan midda kaleo xigta waxaa jirtaa dhalinta maaragta ay ku barata dalka dee ku wax barato in mudnaanta aan la siinin mararka qaar dhalinyaro kaleo ka timaadooda maaragta dalalka kale ka imaadaan inay mudnaantii ka hor helaan taasna waxaa keenaysaa ama aadka noogu liidaysa waxay tahay dalkeenii oo dee sidii la rabay aynan wax walba ay xaadar ku ahayn hase ahaata haddana dabcan priority lama siiyo oo horumarin micnaha maadaama dalkii fursadda laga helayo uu yahay dalkii inay hooyo